bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab تأwيli qwl اllh عزa وجل إnma جزاء اldina yxaaribuna اllaha وrasulah wuxuu u baab yahay ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa tafsiirkiisa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu kuwa ilaahay subxaanahu watacaala la dagaalamayo rasuulkiisa la dagaalamayaan dhulka korkiisana fasaadka ula soconayo abaalmarintoodu wax kale ma ahan an yusallabuu an yuqataluu in la dildila maahane ay taqtiiluhum ow yusallabuu in la xiro maahane ow yusallabuu in la xirxiro maa ma ahane ow tuqataca ama in la googooyo aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin si isdhaaf ah in loo gooyo maahane ow yunfaw ama in la dhoofiyo oo la anfiyo min alardi dhulka in laga musaafuriyo maahane iyo wafii man nasalad iyay kusoo degtay aayaddan wadikru ikhtilaafi alfaadi nnaaqiliina iyo dadka soo warinayo alfaadooda iskhilaafkeeda sheegiddeediibuu u baab yahay likhabari anas ibni maalikin xadiidka anas ibni maalikin fiihi fii nusuuli اlaayati ku saabsan wbihi qala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qala xadahanaa yaziid bnu zuraycin can xajaajin الsawaaf qala xadahanaa abu rajaa mawla abi qilaaba qala xadahanaa abu qilaabata qaala abu qilaaba cabdullahi bni zayd aljarmi waxa uu yidhi xadathanii anas bnu maalikin ana nafaran min cuklin dad oo qoladaa reer cukli ah hamaaniyatan oo sideed ah qadimuu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama nebigay usoo galeen fastawkhamuu lmadiinata madiine ayay cuslaysteen yacnii hawadeedii ayay waafaqi waayeenoo jirkoodii iyo hawadii madiine ayaa isdiidayo wasaqimad ajsaamuhum jirkoodii ayaa jiraday fashakow dalika ilaa rasuuli llahi sal l slam nebigay arrintaa uga cawdeen faqaala wuxuu yidhi nebiga sal l slam alaa takhrujuun miyaydnan baxaynin maca raaciinaa qowsaarkeenna miyaydnan raacaynin fii ibilihi geeliisa fatusiibuu markaa aada asiibtaan min albaanihaa caanaheeda aada wax ka asiibtaan wa abwaalihaa iyo kaadideeda geela kaadidiisa qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaanan rabin iska dhaafe waa baxaynaa fakharajuu way baxeen fasharibuu min albaanihaa caanaheedii bay ka cabeen fasaxuu waa caafimaadeen markaas faqataluu raaciya rasuuli llaahi sala ll l salam waxay dileen nebiga raacigiisii qowsaarkii xoolaha raacayay dileen fa bacatha nebiga waa diray gadaashooda ciidan buu u bixiyey fa akhaduuhum way soo qabteen fa utiya bihim waa lala yimid faqataca aydiyahum gacmahooduu jarjaray wa arjulahum iyo lugahooda wa samara acyunahum indhahoodiina waa musmaaray musmaar kulul ayuu ugu indha kuulay musmaar marka la kululeeyey ayaa indhaha isha birteeda meesha wax laga arkayaa looga dhuftay sidaasna marka waxay ku timid ama sababkay ku timid waxa uu ahaa ayaga ayaa sidaasoo kale u dilay qowsaarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka min baabi alqisaas ayuu nebigu u yeelay ayaa la yidhi maahana hadda marka midaanoo kale muhla iyo si wax u si xun wax u dilid ma aha markaas ayb si xun wax u dilid ma aha ayb ayb marka wuxuu leeyahay indhaha ayuu marka musmaar kulul meesha madow ayuu ka saaray iyagaa marka qowsaarka rasuulka sidaas u dilay markii ay sidaas yeeleenna iyaga marka qisas ahaana loogu sameeyey min baabi lmuthla iyo dad si xun loo gogoynayo ama loo dilaayo ma aha ayb wasamara acyunahum wanabadahum wuxuu ku tuuray fi shamsi qoraxda ayuu ku tuuray xataa maatuu ilaa ay dhinteen ilaa ay dhinteenna qoraxda ayaa loo dhaafay ilaa ay ka dhinteen marka qisadan wax badan baa ku jiro waxaa ka mid a qofka sida wuxuu dilay in loo dilaayo haddaynan iyadu xaaraan markaas aynan ahayn gaar ahaanteeda ficil marka de xaaraana hadduunan ahayn waxaa kaloo laga qaadanaa dadka burcadda ah in la dilo oo hadday dilaan oo ay markaa yacni burcadnimadoodu ay dil ku daraanay dadka markay isbaaraysanayaan oo kale ay dilaan xukmuhum marka yacni inuu yahay dil oo la dilaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii qofka uu diinta ka ridoobo uu ka baxo riddadiisuna uu ku darsado inuu dhibo muslinka markuu sidaa ku darsado istitaaba iyo in towba la weydiiyo ma lahan qofkaasoo kale bacdi ahlilcilmi baa xadiidkan u deliishada waxaan arki doonaa riwaayaadka qaarkood dadkan inay diinta ka baxeen qowsaarkiina waa dileen xoolihii waa qaateen diintiina waa ka ridoobeen marka riddadoodii waxaa la socdo dil iyo dhib iyo xoolo qaadis kuwa noocaas oo kale ah marka istitaaba inaan la su-aaleynin ibnu taymiya saasuu u deliishaday qisadan oo wuxuu yidhi dadka yacni diinta markay ka baxaan towbada la weydiinayo waa wixii aan riddadoodu dhib ousan la soconin laakiin hadday riddadu dhib ou la socdo iyaga kuwaasoo kale marka wax istitaaba iyo laga su-aali maayo ma la weydiinayo qaar ahlucilmiga ka midana waxay leeyihin riddo kastaa qofkeeda intaan la dilin in islaamka loo bandhigo waa ku jirtaa meesha ayb wbihi qaala akhbaranii cmr bn cثman bni saciid bni kahiir bni diinaari wahuwa abu xafs alximsiy saduuq can اlwaliidi wa alwaliid bnu muslim can اlawsaaciyi can yaxya yaxya bnu abi kahiir waaye can abi qilaabata can anasi ana nafra min cuklin qadimuu calى الnabiy sal ll l slm nebigay usoo galeen faaslamuu way islaameen fajtawawu lmadiinata madiina jawigeeda ayay xamili waayeen waa ku daltabyoodeen fa amarahum الnabiyu sal ll slam nebigu wuxuu amray an ya'tuu ibila sadaqati geela sadaqada inay u tagaan fayashrabuu min abwaaliha wa albaaniha inay ka cabaan caanihii caanihiisa iyo kaadida fafacaluu sidaabay sameeyeen faqataluu raaciyahaa way caafimaadeen raacigii rasuulkay marka dileen xooli geeli yacnii qowsaarkiisii bay dileen wastaaquuhaa waa qunsadeen oo waa kaxaysteen fabacaha الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu u diray fii طalabihim iyaga raadintooda qaafatan dad raadka yaqaano qaafadu waa dadka yacni meeshay waxmareen iyo meeshay yani xoolaha raadkooda iyo dadka raadkooda iyo dad yaqaanu ka daba diray qaala wuxuu yidhi fautiya bihim waa lala yimid oo waa la keenay faqataca aydiyahum wa arjulahum lugahoodii iyo gacmahoodiibuu si isdhaafa u jaray wasamala acyunahum indhahoodiina waa musmaaro kulul ayuu saaray walam yaxsimhum mana dhiig joojinin iyagoo dhiigu saa un uga da-ayay ku dhinteen ilaa iyagu kuwaanoo kale maadaama ay wax dileen waaba la dilaayay ayagan laakiin haddii uu qofka burcadkaa xoolo keliya qaato ounan dad dilin cinda alimaami shaafici agtiisa aayadda asaga wuxuu leey waa tartiib waa muratab ciqaabtu muratab waaye lug iyo gacan isdhaafaa laga jaraa hadduu xoolo keliya qaadanayo dad uusan dilaynin marka laakiin kuwaan dhiigooda inaan la joojinin ayagaaba wax dilayba marka in la dilo waa waa mudnaayeen marka watarakuuhum waa ka tegay xataa maatuu ilaa ay dhinteen faأnzla اllahu عaزa wajala alla wuxuu soo dejiyey inamaa jazaءu اladiina yuxaaribuuna اllaha warasuulah aayaddaas aayaddan marka xiraabada gaala miyay ka warramaysaayoo dad yacni diintii ka baxayo ridoobay miyay ka warramee muxaarib marka la yidhaha ma gaal inuu noqdaa laga suuraynaa mase qof muslima waa noqon karaa a min ahli hadihi alaaya aayaddan dadka soo gelaya bukhaari iyo culimo badan ayaga aayaddan ama muxaarabada waxay ku gaar yeelaan gaalka oo waxay yidhaahdaan sifada oo an yuxaariba allaha warasuulahu qof muslin ah maba lahanba laakiin waxaa xoog badan aayaddu waa caam oo kuwaas gaaladana waa gelaya waxaa kaloo soo gelaya kuwa muslimiin ana waa noqon karaan burcad islaamnimada marka burcadnimada islaamnimada ma ka saarayso iyagana marka min ahli hadihi alaaya waa noqon karaan wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu mansuuri qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiiri qaala xadaanii abu qilaaba can anasi qaala qadima calaa rasuuli illahi sal l slm hamaaniyatu nafarin baa usoo galeen min cuklin ah fadakara naxwahu ayuu sheegay ilaa qowlihi lam yaxsimhum ma uunan dhiig joojinin wa qaala wuxuuna yidhi qatalu raaciya raacigii rasuulkay dileen ayb sidaana marka uu yidhi وبه qال أخبرنا أحمد بن سليمان qال xdثنا محمد بن بشhر qال xdثنا سفyان عن أيوبa وأyوب بن أبي تميمة السkhtiyاني عن أبي qلابة عن أنس qال أtى النبي صلى اه سلم نفر dad baa u yimaadeen min cukli أو curaynata qoladaa cukli iyo curayna ah faأmara lahm waa u أmray nebiga oo geeli inay markaa caanihiisii iyo kaadidiisii iyo inay cabaan ayb wajtawow almadiinata madiina ayayna ku daltabyoodeen bidowdinba u amray geel hala geel ah ow liqaaxin ama hala irmaan yashrabuuna albaanaha iyagoo cabayo caanaheeda wa abwaalaha kaadideeda faqataluu raaciya raacigii bay dileen wastaaqul ibila geeli bay kaxaysteen fabacaha fii talabihim faqataca aydiyahum wa arjulahum ayuu jaray wasamala acyunahum marka alfaaddaa xoogaa un kala duwan qaarkood wax ku jiraan kuwo kale ku jirin marka ikhtilaaf naaqiliin sidaas waaye laakiin wax macno ah isma khilaafsana qaala dikru اkhtilaafi الnaaqiliina likhabri xumaydin can anas bni malikin fiihi markii hore xadiidka anas guud ahaan buu ahaa haddana xadiidkii anas riwaayadii xumayd sida la iskugu khilaafay hoosu usoo degay marka waa xadiidka waa loo abtiriyaa marka xadiidka anasaa lahay dad badanaa ka warinayay riwaayati xumeyduu soo qabsaday hadda xumeyd can anas ardaydii xumeyd say iskugu khilkhilaafeen buu kuu sheega khilaafkuna hal wej bis waaye oo alfaada ayaa yacni cabdullaahi ibni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar bni اlkhadaab ayaa can xumaydin wuxuu ku daray wasalabahum inta kale ma aynan sheegin salbiga wajhulkhilaafku marka meeshaas waay wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala akbaranii bnu wahbin qaala akbaranii cabdullaahi bni cumara wagayruhu cabdullaahi bni cumara bni xafs bni caasim bni cumar bni اlkhadaab abu cabdiraxmaan alcumariyu daciifun caabid rawaa lahu muslimun alarbaca isagoo daciifow lafdigan ziyaadiyey wagayruhu can xumaydin الطawiil can anas bni malikin ana naasa min curaynata qadimuu calaa rasuuli اllahi sal l slam ay usoo galeen faاjtawawu lmadiinata madiina ayay ku daltabyoodeen oo jawigay xamili waayeen fabacahahum الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu u diray ilaa dawdin lahu halo ou lahaa lahu marka tajawusaa ku jiro halihii sadaqada waa zakada maadaama maamulkeeda uu leeyahay ayaa lahu saa loogu nisbeeyey fasharibuu min albaaniha wa abwaalihaa caanaheediiyo kaadideedii ka cabeen falamaa saxuu markay caafimaadeen irtaduu can ilislaam waa kaas marka islaamkii bay ka baxeen bukhaari marka aayaddan dad kale wuxuu leeyahay waa kuwa diintaba ka baxayo irtaduu can ilislaami bay ka baxeen waqataluu raaciya rasuuli llahi sal l slam nebiga qowsaarkiisiina waa dileen muminan yani mumin ah isagoo muminan muslim wastaaqul ibila geeli bay kaxaysteen marka dhac iyo dil iyo diinka baxay isku darsadeen waa riddo ou la socdo marka iidaa iyo dhib fara badan fabacatha rasuulu llahi sal ly slama fii aahaarihim nebiga raadkooda ayuu ku diray dad ayuu u bixiyey fa ukhiduu waa lasoo qabtay faqataca aydiyahum wa arjulahum ayuu googooyey wasamala acyunahum indhahoodiina waa musbaar kulul ayuu ka saaray oo birta madow uga dhuftay ayuu uga mariyey wasalabahum waana xiray waa salbi baa lagu sameeyey mowdic اlkhilaaf marka meeshan waay cabdullaahi bn cumar ayaa wasalabahum ziyaadiyey inta kalena sidaan arki doonno ma aynan sheegin wabihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala akbaranaa ismaaciilu waa ismaaciil bnu abi kahiir alansaari can xumaydin can anasi qaala qadima calaa rasuuli llahi sal l slam naasun dad ayaa nebiga usoo galay min curaynata qoladaa a faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam wuxuu ku yidhi nebiga low kharajtum ilaa dawdina haleheenna haddaad u baxdaan fa kuntum fiihaa aada dhexdeeda ahaataan fa sharibtum min albaanihaa aada cabtaan iyo abwaalihaa la kaana xasanan saasaa idin ficnaa lahayd fafacaluu sidaa ayay yeeleen falamaa saxuu markay caafimaadeen qaamuu ilaa raaci rasuuli llahi sal ly slam ayay u istaageen faqataluuhu waa dileen warajacuu kufaaran wayna laabteen ayagoo gaalo ah wastaaquu dawda nabiy sal l slam halihii nebigana waa kaxaysteen faarsala fii طalabihim fautiya bihim faqataca aydiyahum waarjuluhum waarjulahum wasamala acyunahum wasalabahum marka ma leh wbihi qala akbarana mxamed bn اlmusanى qala xadaثna khalid wahuwa bn اlxariث alhujaymiy qaala xadaثna xumaydu hadda riwaayadii khaalidaan haynaa tii hore maxay ahayd ismaaciil bn abi kahiir ismaaciil ma sheegin oo salbahu riwaayadii khaalidna waa tanaa qaala xadaثna xumaydu can anasi qaala qadima naasu min curaynata clى rasuuli اlahi sal ly slam faاjtawow almadinata faqaala lahm الnabiyu sal ly slam low kharajtum ilaa dawdina fasharibtum min albaaniha qaala waqaala qataadatu wa abwaaliha fakharajuu ilaa dawdi rasuuli llahi sal l slam ay u baxeen falamaa asaxuu markay caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim waqataluu raaciya rasuuli llahi sal l slam mu'minan wastaaquu dawda rasuuli llahi sal l slam wainطalaquu muxaaribiin way tageen ayagoo la dagaalamaya diin nebiga sal l slam faarsala fii talabihim raadintoodii ayuu diray marka dad ku cidiray gadaashooda fa ukhiduu waa lasoo qabtay faqataca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum salbi male iyadana riwaayada khaalid sooma arkeysa saddex dembi inay galeenna marka riwaayadkan dhan waa ku wada caddahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa moxamed bnu abi cadiy waa ninkii saddexaad afaraad waaye marka cabdullahi bn cumar laga tagana ninka saddexaad waay qaala xadahanaa xumaydu can anasi qaala aslama yacni unaasan dad ayaa soo islaamay min curaynata faاjtawow almadinata faqaala lahm الnabiyu sal ly slam low kharajtum ilaa dawdin lana fasharibtum min albaaniha qaala xumaydu waqaala qataadatu can anas waabwaaliha ayb fafacaluu sidaasay sameeyeen falamaa saxuu kafaruu bacda islaamihim waqataluu raaciya rasuuli llahi sal l slam mu'minan wastaaquu dawda rasuuli llahi sal l slam waharabuu muxaaribiin faarsala rasuulu llahi sal l slam fii aahaarihim buu u diray raadkoodii buu ku cidiray faukhiduu faqataca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum watarakahum fi lxarati dhagaxda madmadow ayuu uga tegay xataa maatuu ilaa ay dhinteen moxamed bnu abi cadiyna ma sheegin salbigii intaas uga baxay marka xadiidu xumeyd ikhtilaafkuna marka muxuu noqday cabdullaahi bni cumarna ibni caasim cabdullahi bni cumar bni xafs ibni caasim salbi wuxuu ziyaadiyey lafdigaas saddexda kalena ma aynan ziyaadinin ismaaciil bnu abi kahiir iyo khaalid ibnu alxaarith iyo mxamed bn abi cadiy wa bihi qaala akhbaranaa mxamed bnu cabdilaclىa qaala xadahanaa yaziid wahuwa bnu zurayc qaala xadahanaa shucbatu qaala xadahanaa qataadatu ana anasa bna malikin xadaahum ana naasa aw rijaala min cuklin dad qoladaas ah ow curaynata qadimuu calaa rasuuli illahi sal l slam ay usoo galeen faqaaluu yaa rasuula allah inaa ahlu darcin annagu waxaan nahay dad xoolo leh inaa ahlu darcin dad xoolo u saaxiibaan nahay candha u saaxiib ah lo-da xoolahayna ka wadaan oo dad xoolaha maasho walam nakun ahla riifin dad tuulooyin degan ma nihin ayb ahluriif waxaa la yidhaha dadka qaryooyinka degan tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo ceelasha meelaha leh iyo beeraha meelaha leh iyo dadka degan ayaa la yidhaha ahluriif dadka xoolaha dhibicda roobka iska raacana waxaa la yidhaahdaa ahlu darci fastawkhamu lmadiinata madiinay marka ku jiradeen oo jawigeeday qaba waayeen maadaama dadda xoololeyba iska ahaayeen magaalo ma kasaayeen faamara lahum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu u amray bidowdin wa raacin qowsaar iyo dhowr halaad wa amarahum an yakhrujuu fiiha inay la baxaan fayashrabuu min labaniha wa abwaaliha inay kasoo cabaan falamaa saxuu wa kaanuu binaaxiyati alxarati madiine dhinaca dhagaxda madmadow leh ayay jireen kafaruu bacda islaamihim way kufriyeen islaamkooda ka gadaale waqataluu raaciya rasuulillahi sal l slamna way dileen wastaaqu dawda ahlihiina waa kaxaysteen fabacatha alaba fii aathaarihim fautiya bihim waa la keenay fasamaruu acyunahum waxay yacnii indha musmaar ugu indhakuuleen indhahoodii waqaaca aydiyahum waarjulahum ayay alla gooyey uma tarakahum fi lxarati calaa xaalihim baa looga tegay xataa maatuu ilaa ay dhinteen wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn muhanaa can cabdilaclaa naxwh wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu naafic abu bakrin qaala xadaanaa bahzun qaala bahzu bnu asad alcamiyu qaala xadaanaa xamaadu qaala xadaanaa qataadaةu wahaabitu can anas ana nafra min curaynata nazluu biاlxarati faataw nabiya sal l slam fajtawow lmadiinata famarahum rasuulu lahi sal l slam an yakunuu fii ibili sadaqati inay ahaadaan wa an yashrabuu min albaaniha wa abwaaliha faqataluu raaciya wartaduu can اlislaami wastaaquu libila fabacaثa rasuulu lahi sal l slam fii aahaarihim fajii'a bihim waa la keenay faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum waalqaahum fi اlxarati qaala anasu falaqad ra'aytu waxaan arkaayay axadahum midkood yakdimu اlأrda isagoo dhulka qaniinayaan arkaaya bifiihi afkiisa ku qaniinaya cadashan oon dartiis xataa maata ilaa uu ka dhintay marka dadkaas inaan loo naxariisanin iyagoo kale cadaaladda saasay keenin naxariista waa shay nisbi iska ah waay naam yacni haddii la yidhaha nebigu waa naxariis badnaay sidaan muxuu u yeelay intanaaba naxariis ah waayo dadka noocaan oo kalea inay ummadda ku dhex noolaadaan oo ay maalin walba iyaguna dadka ay saas u laayaan oo ay wax uga qaataan yaan dadkii ummad badana ayaa ku baaba-aysaba naxariistu marka waxay ku jirtaa iyaga in ciqaab adag inta la tuso dembigaas laga waantoobo bis marka oo dadka ninkii raba soo xoolihiisa iyo wixiisa wato ou dariiqeeda mari karo taasaa dadka u fiican intii laakiin la dhihi lahaa ninkan burcadkaa loo naxariisana haddaad burcadka u naxariisato de maalin walba dadou dilaa dhimasho joogta ah marka waxaa dhaanto dadka dembiga in inta cuquubada lagu ekeeyo radci ay noqoto marka nacam ayb waana ummadduna waa fahmi kartaa dadkan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa qofku haddii ikhtiyaarkiisa uu islaamka kusoo galo oo uu ka baxo wuxuu noqonayaa wuxuu qaadanaa xukmu lmurtadi ninkan hadhow ma la dhahaayo armuu islaamka beenbeen usoo galay iyo horta muxuu ka waday daahirkaasaa la qabsanaa islaamka inuu inta soo galo haddana uu iskaga baxo marka hore hadduu gaal asala yahay xornimadiisuu kusoo gelaa islaamka iyo ikhtiyaarkiisa haddii laakiin uu soo galo inuu ka baxo diinta ha layska dhaafo xor ha laga dhiga ma la dhahaayo sababtoo ah wuxuu ku ciyaaraa waxay tahay ama uu khiyaano ku sameynaa ummadda wixii ay la ay haysatay wixii ugu qiimaha badnaa oo diinta ah waxaa laga yaabaa bacdi naas inay yidhaahdaan qofka maxaa loo dilaa hadduu diinta ka baxo xor waayabe xuriyat lfikri iyo xuriyat ddiin iyaa jiraan jawaabta waxay noqonaya dal walbo iyo qolo walbo kuwa saas dhahaya xataa waxyaabo waxay waxaa jira ayagu ay aaminsan yihiin oo lama taabtaan ah oo haddii la taabto ay u aqoonsanayaan khayaano culus meelaha qaarkoodna waa loo dilaa dadka meelaha qaarna xabsidaa-ina lagu xukumo ama ama cuqu ciqaab hadda maalan waxyaabaha aadka dadka yacni ugu badan waxay tahay qofkii dalkiisa khayaano oo waddan cadow u ah usoo hiiliyo oo dalkii ku khiyaano inta badan waddamo badan marka toogashaa lagu xukumo waa la dilaa qofkaas maxaa dhacayaa laleeyahy dalkii oo khiyaano ayaa laleeyahay diinta may dalka ka liidataa marka diinta dalka ma ka hooseysaana maya daruuriyaadku shan waayo diintaa koo u ah ta kale dad muslimiina oo caamo aho wax magaradaa laga yaabaa markay arkaan dadkan boqolka qof oo inta diinta soo galay haddana hal subax ka yaacay dad baa waxay isdhihi karaan war dadkan amay wax uun ku arkeen diintan oo kii iska miskiinka ahaa ee caamiga ahaa inuu diinta uga baxaa laga yaabaa iyaga sababtooda walidaalika yuhuudda dibindaabyadooda maxaa ka mid ahayd aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nnahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun waa marka waxay yidhaahdeen maalinta gelinkeeda hore diinta soo gala gelinka dambena ka baxa hadhow marka bal inay soo laabtaana laga yaabaa dad badan ay ka baxaan diinta arrintaas marka arrin marka diintii dhib ku noqon kartay noqon kartaa qofkaana marka waxau khaa-in ku noqday diintii sababkaas waay marka man bedela diinahu faqtuluuhu waxa loo leeyahay marka ninka ogol in dalka khiyaanadiisa wax loo dilo diinta ninkii khiyaanana ma la dilaayo aaminsan ee kaas iimaankiisaaba eber aba marka nacam diinta ayuunan macno aan la lahaynba nacam ayb wailaa haddaad caqli rabto waa kaas caqli iyo qiyaas saxiix ah haddii kalena qofku hadda waxaa weeyaan ummadda ummad say u noolaa lahayd ayagaa xor u ah dadkan laftooda hadday ayagu ay u arkaan diinkooda inay ku dhaqmaan haddaad xornimo raadinaysid xor uga dhig diinkooda u dhaaf isaga gaalka laftiisa saasaa u taallan qaala baabu dikri اkhtilaafi طalxata bni musarifi wa mucaawiyata bni saalixi calaa yaxya bni saciidi fi hada اlxadiid haddana waxaa la soo galay yaxya bnu saciid can anas ayaa la soo galay yaxya bnu saciidin alansaari can anas sida markaa ay iskugu khilaafeen dalxatu bnu musarif iyo mucaawiyatu bnu saalix marka ay ka warinayaan yaxya bnu saciid wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu wahbin wa huwa abulmucaaf alxaraaniy saduuqun rawaa lahu الnasaa-iy qaala xadaanaa moxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can dalxata bni musarifin can yaxya bni saciidi can anas bni maliki qaala qadima acraabun ayaa soo galeen min curaynata ila nabi ilaa nabiy llahi sal l slam ay usoo galeen faaslamuu waa islaameen fajtawawu lmadiinata xataa sfarat alwaanuhum waa ku xanuunsadeen ilaa midabkoodii jaallo noqday waa qayirmeen wacadumat butuunuhum calooshoodana ay weynaatay jirada darteed fabacata bihim nabiyu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu u diray ilaa liqaaxin lahu hala irmaan oo uu lahaa oo ama yacnii xoolihii sadaqado isaga mas-uulka ahaa fa amarahum wuxuu amray an yashrabuu min albaaniha wa abwaaliha xataa saxuu ilaa ay ka caafimaadeen faqataluu rucaatahaa kuwii raacayay dileen miday ka dileen wastaaqu libila fabacata nabiy llahi sal l slam fii dalabihim fautiya bihim waa la keenay faqadaca aydiyahum waarjulahum wasamara acyunahum qaala amiiru lmu'miniina cabdulmalik lianas cabdulmelik ibni marwan ayaa anas wuxuu ku yidhi huwa yuxadiduhu hada alxadiid anas oo xadiidkan sheegayo bikufrin ow bidenbin ciqaabkooduma wuxuu ahaa gaalnimada sababteeda mase dembi baa lagu ciqaabay qaala bikufrin gaalnimo waayuu yidhi waa gaaloobeen oo diintay ka baxeen ayb meesha waxaa kaloo laga qaadan karaa hal qof yani dad badan hadday hal qof dilaan oo iskugu tagaanay kow ka siiyaan mid walbaana oo wax uu u dhiman karo oo ku dhuftay qofkaas halkaas qof dadkaas badan waa loo qisaasaa halka qof dadka badan waa loo qisaasaa waayo dadkan hal raaci bay dileen iyaga dhan marka waa la mariyey وبه qال أخبرnا أحمد بن cمر بن صرح qال أخبرnا بن وهب qال وأخبرnي يحyى بن أيوب أحmed baa dhahay laba sheekh leh ومعاaوية بن صالح qال وأخبرnي يحyى بن أيوب ومعاaوية بن صالح عن يحyى بن سعيد عن سعيد بن المسيب qaala qadima naasu min alcarab wajhu khilaafku marka waa kan qoladan iyaga mucaawiyat bnu saalix xadiidka wuxuu ka dhigay mursal mursal ahaan uu ku wariyey dalxat bnu musarifna xadiidka wuxuu ka dhigay musnad wajhulkhilaafku marka meeshaas qaala qadima naasu min alcarabi calaa rasuuli illahi sal l slam faaslamuu huma mariduu fbacثa bihim rasuulu اllahi sal ll slm ilى liqaaxin liyashrabuu min albaniha fakanuu fiiha ثuma camaduu ila raaci ayay u qasdeen gulaami rasuuli اllahi sal ll slam faqataluuhu waa dileen wastaaqu liqaaxa halihii irmaanka ahaana waa waa qunsadeen oo waa wateen fazacamuu ana rasuula اllahi sal l slama qaala waxay sheegeen nebigu inuu yidhi allahuma caish ilaahu oomi man caطasha aala muxamadin اleylata reer moxamed ama dadka nebiyullaahi moxamed raacsan atbaacdiisa kuwii caawa oomiyey oo haraadka caana la-aanta dhigay ilaahu oon oon yacnii oomi fabacatha rasuulu llahi sal l slama fii talabihim buu u diray fauqiduu waa la qabtay faqataca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum wa bacduhum yaziidu calaa bacdin qaarkoodna qaarka kaleeda xadiidka waa ka siyaadinayey ilaa ana mucaawiyata qaala yacnii fi da lxadiidi istaaquu ilaa ardi shirki yani ibnu wahab iyo yaxya bnu ayuub iyo mucaawiyat bnu saalix qaarkood qaarka kale waa ka siyaadinayeen wabihi qaala akhbaranaa muxamed marka istaaquu ilaa ardi shirki bay xoolihii u kaxaysteen وبه qال أخبرnا محمد بن عبد الله الkلنجي وهو صدوq qال xdثnا مالك بن سعyر هو لا بأس bه rwى lh البخاري ومسلم والترمdي والنسائي وبن mاجه عن هشام بن عروة عن أbيه عن عائشhaةa qالت أغاara qوم qolaa waxay weerareen عlى لqاxi رasuuلi الlahi صلى اه عل سلم فأkhdهم waa qbtay faqطca أydيهم وأرجلهم وsmla أعyunهم marka xadiidkii hore oo yaxya bnu saciid waa dhammaaday qaabkay iskugu soo khilaafeen wajhulkhilaafkana waa sheegnay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn lmuhana can ibraahima bni abi lwasiir qaala xadaanaa cabdulcaziiz xaa wa akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa ibraahimu bnu abi lwasiir qaala xadaanaa adaraawardiyu daraawardi iyo cabdulcaziiz isku mid waay cabdulcaziiz bni moxamed adaraawardiy ayaa la yidhaha can hishaami bni curwata can abihi can caaishata ana qowma agaaruu calىa liqaaxi rasuuli اllahi sal ll slam fautiya bihim الnabiyu sal ll slam nebigaa loo keenay faqaطaca الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama aydiyahum waarjulahum wasamla acyunahum allafdu libni اlmuhanaa lafdiga waxaa iskale moxamed bn اlmuhanaa ayb ila moxamed ibnu bashaar iyo ibn اlmuhanaa labadaasuu ka warinayay ibn اlmuhanaa iskale lafdiga wbihi qala akhbaranaa ciisa bnu xamaadi qala akhbarana leytu can hishaami can abihi ana qowma agaaruu calaa ibili rasuuli illahi sal l slam ay weerareen faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamla acyunahum wabihi qala akhbarana axmed bnu cmr bni sarx qala akhbarana bnu wahbin qala yacni waأkhbaranii yaxya bnu cabdillahi bni salim wahuwa almadaniyu saduq rawaa lahu muslimu abu dawuud wالnasaa-iy wasaciid bnu cabdالraxman wahuwa aljumaxiyu wadakara aakhara mid kalouna sheegay can hishaam bni curwata can abiihi can curwata bni zubayr hishaam ibni curwata can curwata bni zubayr anahu qaala wuxuu yihi agaara naasu min curaynata waa mursal hadda kan calىa liqaaxi rasuuli اllahi sal ll slam wastaaquuha waqataluu gulaama lahu fabacaثa rasuulu اllahi sal l slm fii aahaarihim faukiduu waa la qabtay faqaطaca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum wabihi qaala akhbaranii axmed bnu cmr bni sarx qaala akhbaranii bnu wahbin qaala akhbaranii cmr bnu اlxaariث can saciid bni abi hilaali can abi zinaad can cabdillaahi bni cubaydillaahi can cabdillaahi bni cumara can rasuuli llahi sal l slama wanazlat fiihim aayat lmuxaaraba aayat lmuxaaraba kuwaanay kusoo degtay aayat lmuxaaraba waa aayat lmaa-ida waa inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu cmr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii leysu can ibni cajlaan can abi zinaad ana rasuula اllahi sal l slam lama qaطca aladiina saraquu liqaaxahu abu zinaad ana rasuula اllahi waa mursal markii uu rasuulka jaray oo gacanta gacmaha uu ka jaray iyo lugta isdhaafka ah aladiina saraquu liqaaxahu kuwii geeliisi xaday halihii irmaana sariqada marka tajawus unbaa loo dhahaa maana hadda sariqa maaha leanna xirzulmithli kama aynan xadine xoogay ku qaateen iyadoo la arkaayo waa burcadnimo marka sariqa in lagu idlaaqa tajawusaa ku jira wasamala acyunahum binnaari indhahoodana wuxuu ku yacni musmaar kulul ayuu marka dab ayuu ku ayuu ka mariyey indhaha caatabahu allahu caza wajala fi dalika alla arrinkaa waa ku canaantay faanzla allahu tacala alla wuxuu soo dejiyey inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah yani markaas kaanamaa xadii kan wuxuu ka dhigaa in la nasakhayba marka naam waxay leeyihin qaarkood muhlada waa bannaaneyd awal mar danbaa la nasakhay markii xuduudda iyo ay soo degtay ayaa la nasakhay ayb waxaad moodaa inuu kan markaas ku socdo wabihi qaala akhbarana alfadl bnu sahlin alacraju qaala xadaanaa yaxya bnu ghaylana wahuwa albaqdaadiyu alkhuzaaciyu hiqat ma'muun waaye qaala xadahanaa yaziid bnu zurayc can sulaymaan ataymiy can anasin qaala inamaa samala annabiyu sal l slam acyuna ulaa'ika kuwa indhahooda wuxuu u musmaarka kulul u mariyey liannahum samaluu acyuna aricaa'i kuwii qowsaarkii indhihiisii ayay musmaar kulul mariyeen ayagana marka hadday qisaas tahay dee lama nasakhin marka wax nasakh ma jiro waxaana ka muuqata inuu nebigu u yeelay liajli اlqisaas wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu cmr bni sarx walxaariث bnu miskiini qira'aة calayhi waana asmc qala xadaثna bnu wahbin qala akhbaranii mxamed bnu cmri can ibni jurayji can ayuba can abi qilaabata can anas bni maliki ana rajula min alyahuudi qatla jaariyat buu dila min alansaari ah calaa xuliyin lahaa wuxuu u dilay wax laysku qurxiyo oo iyada ay lahayd ama dahab ama fida iyo wax uun laysku qurxiyo jinjimo iyo wa alqaahaa wuxuuna ku tuuray fii qaliibin ayuu ku tuuray god ayuu ku tuuray qaliib ceelka yarkaa oo biyaha markay ka dhammaadaan gorofka noqdaa la dhahaa meeshaas godkaas yuu isaga tuuray waradakha ra'sahaa madaxeedana waa burburiyey bilxijaarati dhagaxuu ku burburiyey fa uqida waa la qabtay fa amara bihi rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu amray an yurjama dhagax in lagu dilo xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto waxaa laga qaadanaya nin in naag loo qisaasi karo waxaa laga qaadanayaa qofka shay muhaqal ah xataa hadduu wax ku dilay in lagu qisaasi karo leanna dhagax culayskiis ayuu ku dilay madaxa uga burburiyey isagana madaxaa looga burburiyey dhagax waxaa kaloo laga qaadanaa qofka mutahamka ah ee bacdi riwaayaat marka gabadha nafha ku dambeysay waxay leeyihin marka waa la weydiiyey kan maa ku dilay kan maa ku dilay yahuudigii markii la sheegay saasay tihi ha marka qofku qofkii dilay oo nafta qofkii uu dilay oo nafta kasii socota hadduu yidhaha hebelaa i dilay bimujarad asaga inuu yidhaha hebelaa idilay maa loogu dilaa qofkan maya bacdi riwaayaat baa waxaa soo aroortay ninka yahuudiga ahaa markii la weydiiyey ma dishay baa la yidhi fa aqara waa qirtay iqraarkaa marka lagu dilaa iqraar ama bayina wax lagu dilaa wuxuu intaa ka soo haro lowth hadduu jiro wax oo qofkan wax sheeganayo inuu run sheegayo loo arki karo hadday jiraan konton dhaarood ay dhaaranayaan diyayna qaadanayaan baabulqasaamo inay u dilo karaanna khilaafaa ku jiro وبه qال أخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة xافظ qال xدثنا حجاaج عن بن جuريج qال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا qتل جاaرية من الأنصاaر buu dilay عlى xuلي لhا ثuma ألقاaha في qليiب ayuu ku riday وraدqa رأسha بالxijاaرةi buu ku burburiyey faأmر النبي صلى اه عل سلم أن يرجم حتى يmuت وبه qال أخبرنا زكريا بن يحيى qال xدثنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا علي بن الحuسين بن واqد qال xdثني أbي qال xdثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في qwله تعالى إنما جزاء الذين يحاaربون الله ورسوله الآية qال نزلت هذه الآية في المشhرiكين aيadan مشhrikiintay kusoo degtay faman taaba qofkii toobad keeno minhum iyaga ka mida qabla an yuqdara calayhi intaan la qabanin lam yakun calayhi sabiilun wax jida laguma laha ninkii gaalow ahaa burcadna waa ahaa waa iska towbad keenay waa issoo dhiibay isagoon waxba laga qabanin waasaa towbad keenay intaan la qabanin midkaas marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay lam yakun calayhi sabiilun waa la iska dhaafa walaysat hadihi اlaayatu aayaddan inamaa jazaau ladiina ma ahan buu yihi lirajuli lmuslim qofka muslimkaa uma taal yani wuxuu leeyahy aayaddan qofka muslimkaa xugunkee xugunkeeda qofka muslimkaa ma saameynayso faman qatala qofkii dilo wa afsada fi lardi dhulka fasaadiyo waxaaraba allaha warasuulahu alle rasuul la xarbiyo huma laxiqa bilkufaari gaalada aado qabla an yuqdara calayhi inta aan la qabanin lam yamnachu dalika oo soo noqdo marka isagoon la qaban yacni lasoo qabanin lam yamnachu dalika arrinkaa ka celin maayo an yuqaama fiihi alxaddu xadkii in lagu oogo aladii asaaba yani ibnu cabaas wuxuu kala qaadaa muslin iyo gaal wuxuu leeyay ninka dhulka fasaadiyey ee wax laayey wax dhacay ee burcadkaa hadduu muslim ahaa ee markaasna ou iska cararo oo uu yacnii uma laxiqa bilkufaar uma laxiqa bilkufaar marka waxaa loo leeyahay meeshii uu xaakimka muslimkaa ka telinayey ee lagu oogi lahay xuduuddan uu ka cararay waa iska baxay fallaaguu noqday gaaladaasu iska dhex galay mar danbuu marka isagoo towbadkeena yimid ibnu cabaas marka isaga wuxuu leeyahay towbadiisaas ka celin mayso in lagu oogo wixii laga rabay marka isaga ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim wuxuu ku wadaa gaalada kuwa ah gaalada waa laga aqbalaa hadday toobad keenaan wixii hore ka toobad keenaan amaa qofkan muslimkaa isaga maya hadduu yimaado wixii hadda uu dilay iyo wixii uu galay iyo kulligood marka waa lagu ooga sidaasuu leeyahay aqwaal badan baana ku jirta oo dabari baa aqwaashaas aad u jamciyay ilaa sagaal meelahaasaan filaa qowl inay tahay ayuu aayadda ka sheegay in badanoo culimada ka mida wa minhum alimaamu shaaficina waxay qabaan xataa hadduu muslim ahaa oo uu burcad ahaayo markii dambe waa isu soo dhiibaa uu yidhaahdo isu soo dhiibo oo uu yacnii imaamka cadliga uu isku soo dhiibo kaas marka ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim maxaa laga dhaafaa marka midkaas labaa loo kala qaadaa wixii de xuquuq ilaahay ah waa laga dhaafaa loo qaban maayo wixii laakiin xuquuq ay dad kusoo sheegtaan laba nooc waayo qofaa maalan wuxuu kusoo oogay qofkeygii ninkaanaa dilay markhaatidaanaana u haystaa ma ka dhacaysa qisaasta markaas haddii la yidhaahdo wixii hadduu haayo hadduu dad wax ka haayana xoolihii ou dhacayowba haayaa ama gurigou ku gatay xoolihii ou dhacayow guri ku iibsaday gurigiyaa yaalla hadda waa la gadaa gurigi xoolihii ninkiyaa laga siinaa ilaa ama qof muslimo xoola xoolihii ka haystaa wixii xuquuq dad ah oo dhan waa laga gudaa wixii xaqullaahi ah waay waxa loo cafinayo saas alimaamu shaafici s saasuu ku tegey bacdi ahlilcilmina waxay ku tageen waxa dhan waa la dhaafaa wixii hadda uu gacanta ku haayo unbaa laga qaadaa laakiin wixii tegey faata maa faatay noqonayaan wixii tegey waa tageen haddii kale waxay leeyihiin dee qofna ismaba soo dhiibayo isagana bannaankaasu dhib la joogaa awalba waa lagu qisaasayay maxaa helaysa ayuu isleeyahay dhibkau meeshaas ka wadaa bacdi ahlilcilmi baa sidaas qabaan طيب هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه